halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystayaal maantoo arbaco ah waa koob iyo soddonka bisha juulaay sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada aan idinku hayno ay ka mid yihiin marka waxaan ku kala bixin lahayn in laga shaqeeyo dowladda kale isagoo mas-uulka iskale inay dowladdu xaqiijiso qof walba inay awoodiisa iyo mataqaanaa amnigii in la sugo ay ku ka shaqeyso arrinta labaad in adeeg loo helo arrintaasi waxbarasho loo helo intaa war qabna waxaa lahaa goboladaas waa mustaf maxamed macalin oo hay-adda biisline u qaabilsan xuquuqda carruurta oo aan waraysi kala yeelanay bal dhibaatada colaadaha ka jira soomaaliya ay u geysteen carruurta waxaan kaloo idiin haynaa magaalada kismaayana wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska ee maamul goboleedka jubbaland oo wadda ol ole ay ku yaraynayso isticmaalka dhuxusha si loo badbaadiyo deegaanka magaalada baydhabana wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka koonfur galbeed ayaa sheegaysa in ay wadaan dadaallo ay kor ugu qaadayaan caafimaadka xoolaha iyo nacfigooda waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkeenni tacab ee arrimaha beeraha iyo wararkii qiimaha xoolaha waxaana barnaamijka idiin soo saaray foosiye cumar barre iyo anigoo maxamed xasan ah aanse ku horrayna warkeennii oo uu maanta inoo akhriyo cabdiraxmaan tayasiir
warbixin ay soo saartay qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in carruurta ku dhimanaysa dagaalada ka socda meelo kala duwan oo dunida ah ay tiradooda sii kordhayso sanadkii tegay ee laba kun iyo siddeed iyo toban ayaa laga sameeyey sahan labaatan goobood oo dunida ah oo dagaalla ay ka socdaan xogtii la helayna waxay noqotay in laba-iyo toban kun oo carruur ah sanadkaasi oo keliya lagu dilay goobahaas xogahyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa ku tilmaamay masiibo iyo xadgudub cad oo carruurta lagula kacayo sidoo kale carruurta ayaa loo adeegsadaa inay ka qayb noqdaan dagaalada iyadoo ay warbixintu ku sheegtay goobaha carruurta loo adeegsado dagaalada inay ku jiraan dalalka soomaaliya nigeriya iyo siriya carruurta ayaa sidoo kale lagula kacaa afduub in ka badan toddoba kun oo kiis oo carruur ah oo dhibaato loo geystay ayaana saddexdaasi dal laga diiwaangeliyey iyadoo laba kun iyo shan boqol oo kiisaskaasi ah ay ka dhaceen gudaha soomaaliya dhanka dalka jaadna hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ayaa sheegtay in heerka nafaqa darrada ee haysata carruurta ku nool dalkaas ay aada u sarreyso intii u dhexaysay bilihii janaayo ilaa juun ee sanadkan ayaa hay-addu waxay tilmaantay in xarun caafimaad oo ku taalla caasimada dalkaas ee injamina ay ka diiwaangelisay laba boqol oo kun carruur ku dhow oo nafaqadarrida halista ah ay hayso waxayna u sababaysay dagaalada ku salaysan qowmiyadaha iyo diinta ee dalkaas oo badiyey barakaca iyo shaqola'aanta dadkuna ma awoodaan inay cuntada iibsadaan abaar ku dhufatay dalka bakistan ayaa la sheegayaa inay sababtay cuntayari inay wajahaan hal milyan iyo laba boqol oo kun oo qof oo ku nool dhulka miyiga ah ee toddoba degmo oo ku yaala bartamaha dalkaas in ka badan nus milyan dadkaas ah ayaan haysan waxay cunaan sida warbixinta haqabeelka cuntada ku saabsan ee qaramada midoobay ee dalkaasi kasoo saartay ay sheegayso saddex xilli oo roobabku ay baaqdeen ayaa keentay dadkaasi inaysan waxba beeran waxayna qaramada midoobay ku talisay in tallaabo deg deg ah loo qaado sidii cunno loo gaarsiin lahaa dadkaas warka arrimaha bini'aadanimo ee rediyo ergo waa naga intaas warbixinadeenna oo maqal iyo qoraal ah waxaad ka heli kartaa barta aan ku leenahay internetka oo ah radio ergo o r g dhanka baraha bulshada ee facebooka iyo twitterkana ad radio ergo ayaad nagu baadigoobi kartaa aan dib kugu celiyo maxamed xasan iyo qaybaha kale ee idaacadda
aad ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan taysiir oo warkeennii inala socodsiinayey halkaad ka dhagaysanayseenna waa raadiyaha ergo si aad warkeennaba ku maqlayseen warbixin ay soo saartay qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay safka hore uga jirto goobaha colaaduhu ay ka socdaan ee caruurta ugu badanina ay dhibaatada kasoo gaadho sahan ay qaramada midoobey samaysay ayay ku sheegtay in caruur ka badan laba kun iyo shan boqol ay colaadihii sanadkaas dhacay waxyeel ka gaadhay haddaba mustaf maxamed macalin waa agaasimaha ilaalinta xuquuqda caruurta ee hay-adda beasline oo ku sugan magaalada muqdisho waxaana wax ka weydiiyey bal dhibaatada caruurta soomaaliyeed ka soo gaarta colaadaha socda arrintaa mar kastaba maadaama soomaaliya ay ku jirto dalalka hadda ay ka jiraan colaaduhu waxyaabaha ugu horeeya ama caruurtu ay ku dhacaan waxaa kamid a inay mataqaanaa meelahaas ama xaaladahaas horta caruurta inay dhibaato kala kulmaan hadday ahaan lahayd colaadaha hadday ahaan lahayd abaaraha hadday ahaan lahayd mataqaanaa fatahaadoo kale laakiin qaybta ugu badan oo colaadaha ah badanaa waxay keentaa inay caruur badan ku baraka ku mataqaanaa barakacdo caruur badan inay ku dhimato caruur badan inay ku dhaawacmaan caruur badan in lagu askareeyo marka statisticii sax ma hayno generally oo baaritaan noocaas ma sameynin laakiin inta badan riboorada soo baxa ama mataqaanaa annaga xoogaa aan ka helno goobaha ka shaqeyno way jiraan caruur ay arrintaasi ay saameyso okay idinku marka ilaa hadda ma jirta wax tirooyina oo aada haysaan matalan caruur ku dhimatay dagaallo ama kuwo ku dhaawacmay iyo maya tiro guud hayno hadba anagu howlaha aan qabanayna iyo inta caruur ee aan caawino mararka qaar waan heli karnaa xogtooda laakiin xog guud oo ku saabsan tirada soomaaliya caruurta ay dhibaatada kala kulmaan dagaalada kalaa ma hayno runtiina baaritaan badan ay u baahan tahay dsy oo inta badan xogaha oo ka imaanaya soomaaliya ay usoo ladudugan yihiin hadda sida caruurta ay u saameeyaan ma garata waa garta idinku marka meelaha aad wax ka qabateen oo aad caruuraha ka caawiseen waa meelahee innaga caruuraha annaga inta badan hawsha hadda aan hayno waxay ku wajahan tahay ilaa iyo afar gobol oo kamida soomaaliya galgaduud yan gobolka banaadir iyo shabeellada dhexe marka xogaha qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan mataqaanaa haddii loo ku sida meesha uga dhaceen inaysan ku ahayn oo mataqaana aada ugu haboon laakiin hadda meelaha noogu badan oo kale oo dhibaatooyin ka dhaxaan oo kale waa hiiraan ama waa gargaduud oo kale oo dagaalada soo laabtay oo qaata dagaalada qabiila ama dagaalada beeleed oo kale inay caruur ay ku dhaawacmaan ma garat okay dagaaladii ugu dambeeyey oo kale ee matalan hiiraan iyo galgaduud dhexdooda ka dhacay oo kale caruur wax ku noqday tiradood ma haysaan inta annaga aan caawinay caruur yar waaye annaga ilaa iyo kooxdii caruur ayaan caawinay oo eri hiiraan iyo galgaduud meelaas ah laakiin inta ka badan waa laga yaabaa iskoobkeena anaga mar aada u yaro waxaa laga yaabaa inaan caruurta dhan la wada caawin karin laakiin inta hadda isbitaallada la geeyey iyo anagu aan aan mataqaanaa caawinaya intaas ma garat
dhinaca askaraynta caruurta oo kale maxaad war ka haysaan
arrintaas niyo muddo badan way jirtay hadda dhanka dawladda oo kale marka la fiiriyo hadda badanaa laga soo saaray waxaan umaleynaa hadda xamar iyo eridaas inaysan ku badnayn caruurta la askareeyey inta badan hadda riboorada u dambeeyey meelay u badnaayeen waa erooyinka aan dawladda ka shaqeynin ururadu joogaan oo kale oo mataqaanaa tirada ay ugu badan ay ka yimaadeen goobaha joogaan oo kale ama qolooyinka ahlusunna kale ay joogaan magarat idinka kabiislayn ahaan waxaa ii sheegtay inaad caruur colaado wax ku noqday aada caawisaan maxaad se ka caawisaan annagu medical sabor basaan bixinaa ilmaha oo hay-aduhu way kala duwan yihiin qolooyin waxaa jira ilmaha kasoo bixiya deegaanadaas oo waxbarasho iyo waxaa siiya laakiin annagu eedeynu inta badan waxay qabato waxaa waaye mataqaana emergency response aan bixinaa oo haddii ilmihii dhaawacmaan oo kale inaan goobaha isbitaalada geyno tiradaad aan kuu sheegay aan balaastii faaskan aan ku jirno intana soo gaarta way isku badnaa doontaa qaar waa si qaar waa sii gudbinaayo annagooda fadninkeena mar walba wuxuu yahay limid ah laakiin inta dhaaradii aan sabood gareynay adigu ilaa iyo dhowr iyo toban waaye ma garat waxa ugu badan aad siiseen waa maxay taageero waxaan siinaa daawadan ka bixinaa isbitaalka oo kalea la geeyaa ilaa caafimaadkiisu intaan kaqaba karno haddii u yahay caafimaad aada u adag oo siriyasana mararka qaar xamara loo soo rifaargareeyaa isbitaallaan waxaan kula jirnaa heshiis isbitaalladaasa marka daawadooda iyo mataqaanaa caafimaadkooda la tacaala ma garat marka carruurtaasoo dhanna waxay wada qabeen dhaawacyo xabado ka soo gaadhay ha okay haye marka annaga marka inta badan miisanadaan qabanno qoloyinka kudigi saysigaan joogtaraynaa dowladda laftigeeda kulamada la yeeshaa marka kulamadaas waxaan la wadaagaynaa waxyaabahaas basically u baahan waddankan inuu yeesto oo cabsuro dadka soomaalidu markaay dagaalla dhex marayaan in dadka waaweyn ama ragga dagaalamaya isdilaan waa wax la arki jiray laakiin in caruurtu ay dagaal ku dhex dhimato waa wax sanadahan dambe aada loo arkayo maxaa sabab u ah idinka arrintaas marra ma isweydiiseen inta badan sida caadiga hadee meesha dadka dunya caruurna way doogeysaa marka dagaalada dagaalo inta la horseeyey dadku ay dadka dagaalamayo kale dagaalo ay ka qorseeyeen ay dagaalayaan maahan dagaalku si sentinal oo iskaga bilaabanaya in sentinal ah leetii marka ilmo iyo haween baa jooga dhaawacyo inta badan waxay kusoo gaaraan ama wiilkoo kale isaga dhacda ama leesiyaaba way kor dagaalamaya mainly saasay isaga badan yihiin hadda anagkii dadka ana soo gaara laakiin kuwa dagaalada ku jira laftigooda ma helno sababtay tahay dee maba la keenayo goobiya caafimaadka mota waa garta
sababaha keenaysa waxay tahay dadkii loo dhigay in dad dagaalamaya oo hubaysan dadkii dhan oo mataqaanaa soomaalida inta badan iska hubaysan especially gobolada ku sheegay marka qofka dee u haysto ciddii uu doonayana uu arko waxaa laga yaabaa inuu islaamka iska bilaawdo iyadoo dadkii kale deegaanka jooga aan la badbaadin oo laga yaabo
in caruurta la siiyo goobo ay ku magan galaan maxaad dhihi lahayd inta badan caruurta waxaa la rabaa inay ku nabad galaan meel walba oo ay joogaan cidda mas-uuliyiinta kaana waa dadka ugu horeeya waa dadka dhalay iyo waa iyo ehelkooda iyo deegaankooda iyo dowladda markaa mees joogta marka waxaan ku tala bixin lahayn in laga shaqeeyo dowladda oo kale inta badan mas-uulida iskale inay dowladdu xaqiijiso qof walba inay awoodiisa iyo mataqaanaa arrimiis in la sugo ay ku shaqeyso arrinta labaad in adeeg loo helo arrimahaasi oo waxbarasho loo helo intaan kawar qabno waxaa waaye goboladaas adeega carruurta ay hataan aada u yaryahay waxaa laga yaabaa inuu xubinjaa sidoo dhowr iyo toban jir waxbarasho la geenin hoola uu israacayo danna waxaa aada u fogaanaysa inuu wax socdo ama dagaalada alday ku noqdo marka inuu la bixiyo adeegyo asaasi oo carruurta ay helaan dee haleen caafimaad waxbarasho iyo waxyaabahaas oo dhanna waa asaasiga ugoobay kamid tahay iyo in shuruucyada dowladdu ay saxiixday iyo kuwa kusoo jira beerlandkaba xoogga la saaro siday isuri lahaayeen oo dadka waxa difaacaya mataqaana waa in shuruuc loo hela ma garan kaasi wuxuu ahaa mustaf maxamed macalin oo hay-adda beasline u qaabilsan ilaalinta xuquuqda carruurta halkaad ka dhegaysanayseena waa raadiyaha ergo
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana dhinacaasiyo kismaayo haddaan aadno wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska ee maamul goboleedka jubbaland ayaa hirgelisay qorshe lagu yaraynayo isticmaalka dhuxusha si loo samata bixiyo deegaanka waxay qaybiyeen boqolaal burjikooyin nooca tashiila dhuxusha ah iyadoo la siiyey qoysaska saboolka ah waryaheenna axmed cabdi toronto ayaana magaalada kismaayo warbixintan inooga soo diray kun iyo laba boqol oo qoys oo isugu jira dadkii kasoo laabtay xeryaha qaxootiga dhadhaaba ee dalka kenya iyo kuwa ku barakacay gudaha dalka ayaa ka faa'iidaystay birjikooyin casri ah oo dhuxusha tashiilaya birjikooyinkan oo ay ku taageertay wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska jubbaland ayaa laga golleeyahay in lagu yareeyo jarista dhirta la dhuxuleeyo birjikooyinkan cusub ayaa suurto gelinaya in qoysku isticmaalo dhuxul ka yar midii ay sida maalinlaha ah u isticmaali jireen maxamuud cabdi nuur beyxaani wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska jubbaland ayaa radio ergo u sheegay in qorshaha xiga midan ay tahay inay qaybiyaan kun iyo shan boqol oo birjikooyin ah si ay u yareeyaan dhuxusha soo gasha suuqa iyo isticmaalka dhuxusha gudaha waa sidaan ku wadno oo wasaaradda qorshaheeda waa axmedow hal mar intaa dhuxusha la gooyo dadka ha soo fadhiisteena dhuxushi waa la gooyey lama dhihi karo horta laakiin tartiib tartiib baan rabnaa inaan usii gudubno oo agabkii looga kaaftoomi lahay aan helno ladan siraad cismaan waxay ka mid tahay dadka ka soo laabtay xeryaha qaxootiga dhadhaabe ee dalka kenya qoyskeeda waxa uu ka kooban yahay saddex iyo toban qof oo koob iyo toban ka mid a ay caruur yihiin hadda waxa ay degan tahay xaafadda midnimo ee magaalada kismaayo waxa ay ka tirsanay dadkii loo qaybiyey birjikooyinka maalintii ayay sheegtay inay isticmaali jirtay laba kiilo iyo bar oo dhuxul ah oo ay ku gadan jirtay hal doolar si ay saddexda waqti maalinka ee qoyskeeda ugu karsato raashinka birjikadan cusub ee la siiyey oo ay hadda isticmaasho toddoba maalmood waxa ay saddexda waqti dhuxusha ay u isticmaashaa oo ay kusoo gadataa toban kun oo soomaali ah ladan siraad ayaa sheegtay in qoyskeedu uu mararka qaar awoodi jirin inay iibsadaan dhuxul intaa dhan maalin walba iyaga oo dayn ku soo qaadan jiray dhuxusha balse hadda awooda inay soo gadato in ku filan maalintii adugu wax yar oo adiga halmar sheex inta lagu kariya hadda waxaan ku karsanayaa saddex waqti baan saddex waqti ku karsadaa hadda maasha allah waa inay anfacday ciyaalka iskuulka aadahaya iyo kuwa dugsiga aadahayana dhib baan ku qabnoo raashinkii intuu karahayaa waxay ahayd adigu saacado haddana maasha allah way ikaafiso daqiiqaday wax igu karisaa gudoomiye ku-xigeenka xaafadda midnimo foos axmed maxamed ayaa reediyo ergo u sheegtay in birjikooyinka loo qaybiyey dad danyar ah oo isugu jiraa barakacayaal iyo kuwa dhadhaab ka soo laabtay waxa ay sheegtay in xaafadda ay leedahay guddiyo hoose oo loo xil saaray soo xulista kun iyo labada boqol ee qoys waxaana lagu xulayay ayay dhaxday in qoysku uu danyar yahay iyo in qoyska uu ka kooban yahay dad badan waxaa noola keenay burjikooyin taya leh waxaana qaatay kun iyo laba boqol oo qof laba boqol iyo siddeetan dadka soo barakacay iyo sagaal boqol iyo labaatan dadka soo noqday ritaaniisi waxaa lagu soo xulay xaafad walbaba konton iyo lix qoys bay ka tirsan tahay waxaa horjooga ah guddoomiye guddoomiyahaasa loo diray waa loogu dhuftay xaafadaha xaafad walbaba aday afartan qoys camala laga soo qoray oo danyara dadka markaa saasaa loo qoray guddoomiyaashaa keeneen
firdowsa cabdi xuseen waxa ay ka mid tahay qoysaska loo qaybiyey birjikooyinka waxa ay horey u isticmaali jirtay maalintii laba kiilo oo dhuxul ah oo ay kusoo iibsan jirtay lacag dhan labaatan kun oo shilin soomaali ah hadda waxa ay maalintii isticmaashaa hal kiilo oo dhuxul ah oo laga siiyo lacag dhan toban kun oo shilin soomaali ah waxay sheegtay in muddadii yarayd ee ay isticmaalaysay uu isbeddel ku imaaday dhuxushii ay iibsan jirtay oo ay hadda qoyskeeda oo ka kooban toddoba qof wax loogu kariyo hal bac oo dhuxul ah halka markii hore ay ku isticmaali jirtay laba bac oo dhuxul ah dugsi waa ka koraysaa maan dhan way qaxaysaa tanna laba xabaad ku ridi markii waa kaalaag haddana kan markaan dabka saaray waa kan wuba gursaday jelmadda markii way kar maxaa lagu isticmaali karaa tobankii laba habeen camal alhaan karaa qofkii oo yani mar walba dabuga aan karin kar raashinka aan saarayna tobankii dhuxush oo babacda midda babacda la taliyaha dhinaca deegaanka ee wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska jubbaland cabdixakiin keliye cali ayaa sheegay in wasaaradda deegaanka ay horey u joojisay dhuxushii laga dhoofinayay deegaanada jubbaland haddana ay qorsheynayso in shanta sano ee soo socoto boqolkiiba konton la yareeyo dhuxusha lagu isticmaalayay gudaha magaalooyinka halkii geed markii qofka uu gooyo ilaa shan boqoloo habitat ama noole ayaa ku nool oo ka faa'iidaysanaya halkii geed geedkii waa lasoo qaadaya waa lasoo goynaya isagoo qoyan baa lasoo goynaya hadda waxaa weeya waxaan xoogga saarnaa sidii loo yareyn lahaa wax gudaha ku jirta axmed cabdi maxamed axmed toronto radio ergo kismaayo
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko wax kamida qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho inuu maxayto diif badan iyo waxaas uu yeesho in afka uu gaduuto in maxayto ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shururuc aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahato kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudto conjuntivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhaga fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeya cunug wuxuu noqonaa cunug aad tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaada waayaan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo ah in biyo badan madaxa maxayta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada isaas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ee la siiyo qofkii hale gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuu ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahto oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c ajadoo kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqota in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunugaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga tallaalay jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusa jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aad u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahanaa inaan caruurteena soomaaliyeed dhan la tallaalo hal cunug haddii la talaalo cunuga kale uusa talaalin waxba ma talayso si cudurka looga hortago waa in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliyeed
haddii aad joogto balcad iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyow ergo ka dhagaysan kartaa mawjadda efemta raadiyo balcad maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waxaad kusoo dhowaataan wararkii qiimaha xoolaha oo aan maanta ku eegayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waa kan waryaheenna axmed cabdulaahi jaamac oo inoo soo diray
qiimaha ay xooluhu ka mariyaan siirada xagardheer gaar ahaan qaybta geela iyo adhiga waan booqannay waa mid ka yara sarreeya sidii hore geela hilibka haddii aan ku bilowno neefka ugu sarreeya ee geela hilibka ah oo ah awrta waaweyn waxaa siirada xoolaha ee xagardheer lagu kala iibsanayaa lacag dhan lixdan iyo shan kun ilaa toddobaatan kun oo shilinoo lacagta kenya halka uu toddobaadkii hore ka ahaa lixdan ilaa toddobaatan kun neefka ku xiga ee muunadda labaad oo ah awrta meeldhexaadka iyo halaha aan sidaa u burburnayn qiimahoodu waa afartan iyo shan kun ilaa konton iyo shan kun oo shilin halka ay toddobaadkii hore ka ahaayeen afartan kun ilaa konton kun oo shilin qaybaha kale ee geela ayaa iyana laga dareemayaa qiimo koror aan sidaa u buurnayn waxaa keenay qiimo kororhka iyo qaybaha kale ee geela qiimahooda waxaa inoo ka warramaya maxamed khaliif oo ah dilaal ka shaqeeya sayladda xoolaha ee xagardheer midda geela waxaa lagu samaynayaa haddii xoolaha macnaha iibkood hoos u dhaco saa'id uu hoos ugu dhaco inta badan waa la hakeeya iibka waa la hakeeya kala go'baa dhaca oo way isu sheegayaan xoolaha way isu sheegayaan dadkaan suuqa dadka baadiya intaba way waraystaan waxay leeyihin neefka noocan qiimihiis waa imisaa waa la isu waraysanaya haddiiba oo rajo xumo laga sheego inta badan safarkii soo socday oo u soo socday magaalada wuu baaqanayaa maadaama dayro looga sheegay suuqa oo la yidhi waa raqiis neefkii waxaa laga yaabaa neefkii inuu dib u yani mataqaan iibkiisii dib u dhigo geela qawaarada ahaa oo qawaarada ahaa ma garanaysaaye oo ayaan hore ma garanaysaaye maxaan ku dhahdaa soddonka labaatan iyo shan meelaha maraya hadda xoogaan muddo qawaari in kor u yara kaceen waxay tageen afartan konton ay maraayaan hadda awrta oo afar jiryaalka ah ama saddex jirka ama afar jirka waxaa weye hadduu afar jir gaaro waxaa weye konton ilaa afartan iyo shan uu gaaraya hadda waa xoogaa korba u kacay kan saddex jirka ah soddon meesha ur labaatan iyo shan uu ahaa labaatan iyo toddoba labaatan uu ahaa hadda waxaa weeyaan waa soddon ilaa soddon iyo shan uu tegey kor uu kusoo kacay kuwii oo awrtii labaatan iyo labo labaatan la iibsan jiray saddex iyo labaatan laba iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan udhexeeyaan marka qurbac yaryarayd oo la iibsan jiray maxaa lagu iibin jiray afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban meelaha toddoba iyo toban badnaan lagu kala iibsan jiray hadda labaatan bay mataqaana ka bilaabanaya labaatan geela dhaqaalka ah oo aan isagoo ku jirin geela uu qiimihiisu hooseeyey toddobaadyadii hore weli waxa uu leeyahay dalab fiican qiimihiisuna ma liito sida uu mar kale sheegayo maxamed khaliif geela dhaqaalka ah asaga naftiisa waxa waa wuu ku jiraa geel isaga inta badan horta qaalmaha ugbaalka iibkooda ma maba hoos uma dhaco inta badan waxaa waye dalabkooda badan dadkaad moodaa macnaha inay geela hadda jecel yihiin oo dadka reer magaalkaha oo ganacsadaha baaba jecel oo hadda xoolo tabcanayaan ama dadkii aan weligoodba geel ku hamin inay iibsadaan ama ay tabcadaan ba hadda nin walba wuxuu rabaa geel inuu tabcaduu rabaa marka qaalinta geela inta badan ma suuq weyso marka qaalmaha waa meeshoodii kama aysan tegin iibkoodii horey maraayaan qaalinta birimada oo riman toddobaatan meelaha weeye ilaa lixdan bay udhexaysaa midda aan rinaydo afar jirka ana waxaa weeye ayadana waa konton kun ilaa afartan iyo shan qiimaha ariga haddii aan u nimaadno aad ayuu uga fiican yahay arigu sidii u ahaa toddobaadkii hore neefka muunadda koowaad oo ah orgada waaweyn waxaa lagu kala iibsanayaa toddoba kun iyo shan boqol ilaa siddeed kun oo shilin halka uu toddobaadkii hore ka ahaa lix kun ilaa lix kun iyo shan boqol oo shilin neefka muunadda labaad ee ariga isna qiimihiisu waa afar kun iyo shan boqol ilaa shan kun oo shilin halka uu markii hore ka ahaa saddex kun iyo shan boqol ilaa afar kun oo shilin qiimo korarhka ariga qiimo korarhka ariga ayaa saameeyey noocyada kala duwan ee ariga oo dhan waxaana sababta inoo ka warramaysa biran maxamed jimcaale oo ah haweenka ka faashleeya ariga oo inta ay ka iibsadaan reer miyiga dib dadka uga sii iibiya waxaa keenay alxamdulla shukri mahade arrabaa qof walba oo diyaar u yahy marka arrabada calaa amnigeed ayaa keentay in qiimuhu xoogaa kordhaan sidii ka kordhaan degeystayaalinta ayaan kusoo afmeeraynaa xubintii qiimaha xoolaha oo toddobaadkan idinkaga imanaysay xeryaha dhadhaab mid lamid a intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
halkaad nagala socotaan waa raadyaha ergo waxaa maalmihii lasoo dhaafay shir uga socday magaalada baydhabo wasaaradda xanaanada xoolaha ee koonfur galbeed hay-adaha dhinaca howlaha beeraha ka shaqeeya ganacsatada iyo dadka xoolaha dhaqda iyadoona diiradda lagu saareeyey sidii kor loogu qaadi lahaa nacfiga iyo caafimaadka xoolaha haddaba cumar maxamed macalin waa agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee koonfur galbeed waryaheena gobolka bay muxiyidiin xusni ayuuna uga waramay waxa qorshuhu yahay iyo sida kor loogu qaadi karo tayada xoolaha
ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa radio ergo oo waxay wasaaradda casuuntay dadkii howlahaas ku shaqada lahaa sida dhakhaatiirta organisationada oo ka shaqeeya lafistoga international iyo local ganacsatada dadka dalaaleyda ah iyo wasaaradaha shaqada ku leh sida wasaaradda qorsheynta wasaaradda beeraha oo line ministrygala ah maxaa kasoo baxay marka shirka waxaa ugu muhiimsanaa horta in la isxog wareysto xog wareysigaas wuxuu ku saabsanaa bal xoolaha xilligii dowladda ay ka maqneyd oo soomaaliya dowlad la-aanta ay ahayd caafimaadka xoolaha maxaa lagu daryeeli jiray maxaa lagu kontarooli jiray sideese loo daaweyn jiray iyo xilligan hadda oo dowladda ay kabasitigeeda la ogyahay inuu xoogaa ay aada u hooseeyo habka ugu habboonoo lagu kontarooli karo ee caafimaadka xoolaha sideen ku kontaroolnaa sidee wax soo saarkii xoolaha sida caanihii iyo haragii iyo hilibka laftirkiisa sidee ma aragtay looga faa'iideysan karaa loo kordhin karaa marka guud ahaan shirka intaasuu ku saabsanaa waxaana kasoo baxay waxyaabo aada iyo aada muhiim u ah talooyin badan ayaa kasoo baxay talooyinkaasoo ku saabsanaa sidii macnaha caafimaadka xoolaha siduu ahaa iyo sida hadda lagu daryeeli karo dowladda ay ku ogaan karto sidoo kale ganacsatada inay ka faa'iideysan karaan fursadaha jira gaar ahaan dhanka maxay ahayd xoolaha wax soo saarkooda inay ka faa'iideystaan iyo guud ahaan bulshada sida ay uga faa'iideysan karaan maaragtay waxa ay dhaqdaan marka waxaa ka soo baxay waxaa ka mid ahaa kow in talooyin badan la siiyo dadka xoolo dhaqatada ah waxaa kaloo kasoo baxay in tababaro la siiyo dadka ka ganacsada daawooyinka xoolaha in iyagaas laftirkooda tababaro la siiyo waxaa kaloo kasoo baxay in ma aragtay dowladda ay hesho laab lagu kontaroolo cudurada xoolaha lagu kontaroolo inay hesho waxaa kaloo kasoo baxay in dowladda stateka saddexda gobol inay xarumo ku sameyso xarumahaas oo lagu kontaroolo ma aragtay maxay ahayto caafimaadka xoolaha lagu baaro marka guud ahaan wuxuu ahaa discussion aada iyo aada u fiican wasaaraddana waxaa uga soo baxay waxyaabo badan oo miro dhal ah oo ay iyada ku camal fali doontaa waayahay caafimaadka xoolaha oo kale qeyb ayuu ka ahaa marka marka caafimaadka xoolaha laleeyahay dhibaato jirtay oo hadda dhanka xoolaha ah oo xagga caafimaadka ma jira
guud ahaan koonfur galbeed wasaaradda sidaad ogtihiin waa wasaarad maxay ahayd oo iska cusub kabasitigeedan uu aada u yaryahay waxyaabaha annaga hadda aan raadinayno waxay tahay bal cudurada hadda jira sidee lagu ogaan karaa ayaan raadinaynaa iyo sidee markii la ogaado kadib lagu xakameyn karaa iyo sidaasoo kale sidee lagu daaweyn karaa talooyinka aan dadka ugu yeernay waxaa ka mid ahaa ma jiraan cudurada habka ugu sahlan oo lagu kontarooli karaa cuduro hadda jira miyaa jira inahaasay ahayd marka weli wasaaradda information fiican ma ayna helin cudurada hadda jira waayo hadda waxay ahayd stagekii koowaad oo tala ururinta ah
markii xoolo caafimaadkooda la baarayo ama laga warqabayo waxay u baahan tahay howlo badan qalab ha ahaato dhakhaatiir ha ahaato awoodiina wasaaradda arrimahaas ka warqabta badqabka xoolaha halkay gaarsiisan tahay wallaahi awoodeena ka warqabka xoolaha waxaan rabnaa inaan hadda kordhino dhakhaatiir waa noo joogaan oo jaamiciyiin ah oo wax soo baratay waa ay noo joogaan sidoo kale waxaa jooga associationo hore oo ka shaqayn jira caafimaadka xoolaha waxaan rabnaa iyagaas laftirkooda inaan kaashano habka maaragtay caafimaadkii iyo xoolihii waa waa ay jirtaa in ay maaragtay dowladda kabasity ahaan ayna haynin qalabkii oo wax lagu baari lahaa dhaqaalihii sidoo kale lagu ogaan lahaa xoolaha iyo kontaroolkooda laakiin waxyaabaha hadda ay wasaaradda ay u diyaar garoobayso gaar ahaan dowladda koonfur galbeedna ay u diyaar garoobayso waxaa ka mid ah weyga ugu habboon iyo qaabka ugu sahlan ee caafimaadkan xoolaha iyo tiradoodaba lagu ogaan lahaa
hadda arrimihii xajka soo dhadhow oo lagu jiraa ciiddii carfo oo kale deegaanada koonfur galbeed meelaha aadka xoolaha dhoofka looga iibsan jiray ka mid ahaayeen marka xoolaha dhinacaas u dhoofaya ee halkan laga iibinayo caafimaadkooda saa u baharteen waxaa noo qorshaysan in maxjar la samayn doono oo koonfur galbeed ay leedahay xoolaha dhoofa oo ka dhoofa statekan ka dhoofa lagu baari doono dhaqaatiirtii waa noo diyaar laakiin waxa naga maqan waa qalabkii iyo tababarkii ayaa naga maqan midaasna waan ku guda jirnaa qaabkii aan ku heli lahayn haddii ilahay caafimaadka xoolaha iyo markii laga hadlayo oo kale deegaanada fogfog ama degmooyinka koonfur galbeed qaarkooda badanaa cuduro xoolaha ku dhaca ayaa laga soo sheegaa acceska wasaaraddu ay ku gaari karto deegaanadaas ama xoololadaas cabashadaas qaba bal maxaa qorshe ugu degsanayada wasaaradda waxaa qorshe uga degsan oo talooyinkii kasoo baxay ee shirkii ayaan dhaweydna ee ku jiray degmo walba oo koonfur galbeeda in loo magacaabo isku duwaha degmada ee xanaanada xoolaha marka sidaas darteed mar horena annaga waa aan bilownay isku dawayaal ayaan magacawnay oo aan ugu talagalnay degmooyinka si ma aragtay warbixino aan ugu helno dhaqda ay qabaan iyo markii ay noqotay in laga jawaab celiy si ay u fududaato kaasi wuxuu ahaa cumar maxamed macalin oo ah agaasimaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka koonfur galbeed halkaad ka dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo magaalada jacayl murugadan qabiyo muhashada kalgacan malamaadan gaaran madadaalayo maagdiyaad ka fiiri masalada jacayl murugadan qabiyo muhashada kalgacan malamaadan gaaran adiguna marwoy waxaad maakan tahay mooyi halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal waxaa inoo soo socdaa barnaamijkeennii beeraha iminkase aan fiirinno dhegaystayaasha fariimahooda codka ah noo reebay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa cabdullaahi abuukar oo joogo degmada wallaweyn waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliya beeraheena uqaandheeska baabuur ayuu kusii dardarsiinoyaa walaalayaal intaan beerahan ka siibanayn ha nool dulqaato allahu raadi waa mahadsantihiin raadiyo ergo anigu waxaan ahay cabdimaxad xuseen cabdulle waxaan joogaa magaalada beledweyne run ahaantii abaarihii iyo colaadihii dalka ka ka dhacay sanadkan si ba-an ayay noo saameeyeen maadaama webiga uu biyo la-aan yahay markii uu soo fatahana dalagii aan beeranay oo uu naga burburinayo iyo colaadii oona saameysay oo ka dhacday degmada matabaan iyo meel udhexeysa degmada gurceel ee gobolka galgaduud qudaartii aan soo guranayo yarta aheyd way awoodi kari weyday inay u gudbo gobolada kale ee dalka marka raadiyo ergo waxaan in sheegayaa inaad noo gudbisiin barnaamijkaas oo gaarsiideen beesha caalamka kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasheenna oo fariimaha noo duubay fadlan haddaad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijyada radio ergo fariintaada noogu reeb lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo imikana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeennii tacab ee arrimaha beeraha kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii tacab toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa jira beeraleey gobollo kala duwan naga soo wacay waxa ay inta badan ka cabanayaan cayayaan faraba-an ku haya arrimahan ayaa waxaa loo sababaynayaa roobabkii xilliga guga oo wakhtigoodii kadib dhacay ayaa waxbeerashadiina waxaa ku yimid dibudhac taasoo dalagyadii beeraa ay ku soo aadeen xilli dhulka intiisa badan uu qaleel yahay cayayaan badanna uu soo weeraro aan fiirinno qaar ka mid ah haddaba beeraleydaas deegaanka goobweyn oo gobolka jubbada hoose ka tirsan yarow sheekh cabdi waa guddoomiyaha beeraleyda deegaankaas waxa uuna iiga warramay bal noocyada cayayaanka iyagu ay arkeen
hadda ayaa waxawaaye nyaanyo iyo barbarooni iyo basbaas iyo basal iyo haddaa la shushurtay ma garan dalagyadii hadda la abuurayna cayayaan unbaa dilihayaan iyo saddex sana cayayaankaas waa nagu dhegan yahay waa nooc ma cayayaankaasi cayayaankaasi waxawaaye mar waaba aruurinayba waxawaaye waxa waxaa naga soo galiyay dhehen tirxigaasi dhanka africa maaragtay south africa naga soo galay waxyaaba badan khubra noo imaatay hay-ada oo faw hoos tagta bal ii sharax siduu u eg yahay
marka hore waxawaaye maaragtay cayayaan waa buuba ah waa buuba balka dhuurtiisuu galaa ama waxaa maaragtay nyaanyaha hoostiisuu galaa ukumo ayuu dhalaa haye dibna wuxuu noqonaa tirxi haye tirxigaasi wuxuu noqonaa baabuu ba hala yidhaahdo marka waxawaaye waa weynana ambashuu cunaa haye
waa ku kaadinaa obalkii ama nyaanyadii ama wixii way kagaayaan okay marka dalagyadee buu ku dhacayaa yaanyada iyo maxaa kale bocorka nyaanyada basasha bedelka barbarooniga kulli waa ku dhacaya haye balka hadduu galeyda hadday samatami ayadoo yar yar ah ayna daawo helin ayaduna way kagaysaa dhuurta ayuu ka gelayaa ma garan waa gartay marka idinku ma abuurkaad sanadadan helayseen baad koonfur africa iyo xaggaa ka keensateen see idinku yimi cayayaankaas
abuurka waxawaaye maaragtay abuurkii hore waxaana siiyey oo ama galey sisin iyo maaragtay nyaanyo basal qaro waxaana siiyey hay-ad faaw la yidhaahdaa noo keentay beertaadu intay la eg tahay saddex hegtar ma kaaga dhaceen marka cayayaanku mise qaar baa kuu bed qaba cayayaanka iyo abaarba cayayaanka iyo abaarba hadda waxa weeye shan shan litir sooraraadi soo shaqey shan litir sooraraadi ku waraabi markaas kadib waxa weye haddana shan kale u baxo soo sooraraadi waay qofka walaalka xataa bir aan u waraabina male dadkaasi waxa waaye horta dadka oo googween waa waa lix boqol oo qoys ma garata waan garta shan boqol ayagay ahaayeen barakaca ku jira oo boqol ah ma garata waa gartay aloora waxa waa maaragtay matooraha oo googwen ay leedahayna oo weliga jiinkiisaana waa labaatan matoor ma garata waa gartay miyow caqabadaha jiraan markaan kuu sheego waxa waaye beeraha matoorka waxaa maaragtay matoorasha waxa waaye lix bilood ayaa biidhanaan noo fadhiyey haye
wixii qudaar ah way baaba'een waa gartay biyaha macaanka mar hore waxa waaye maaragtay dhanaanka saddex bilood ayuu noo fadhin jiray bas haye
biyo yaraanta sanadkan dhacday waa lix toddoba bilood ayuu biidhanaan noo fadhiyey wixii qudaar ah way baaba'een kaasi wuxuu ahaa yarow sheekh cabdi oo ah guddoomiyaha beeraleyda deegaanka goobweyn haddaba su-aalaha beeralaydu ayna soo weydiinayaan ee ku saabsan cayayaanka oo badan dartood ayaanan mid mid u soo qaadan karin laakiin waxaan la xiriiray doctor maxamed xasan maxamuud oo ah khabiir dhinaca beeraha ah kuna sugan magaalada hargeysa waxaanan wax ka weydiiyey bal cayayaanadan faraha badan uu ka hadlayay ayaxa iyo cayayaan yaryaroo cadcad cayayaanka cadcad markan ku horeeyo yaryar waa waxaan la yidhaahdo efidiska waa cayayaan dhibaatada geysta aada u yaryar wuxuu ka jaqaa ama ka nuugaa dhirta nafaqada geedkiiyo cadaadis uu saaran yahay oo nafaqadii ciidda aanay ku filayn biyuhu ku yaryihiin ama xilli biyo abaareed kusoo beegmay markii nafaqadii laga sii jaqo ama laga way u dhammaanaysaa geedka wuu ka kacayaa meesha haddaba sidee looga hortagaa waa marka hore waxaad ku dadaalaysaa beerta kolkaad beeranayso nadaafadda iyo dhul diyaarintaad ku jirto in aada nafaqadii ciidda sare usoo qaado oo aada xitaa haddii waa la dhaamaa waxaan afka qaraa lagu yidhaahdo nafaqa celinta ciidda ama fertilizeriska la yidhaahdo kuwa meel intaad iska dhigto digada xoolahood adigu haysato looda ay ugu horeyso geela haddaad heli karayso ariga dameerada waxa dhanba isku dar laakiin maxaad samayn sidee baad nafaqada usoo qaadaysaa waad burburinaysaa marka hore intay cadceeda ku dhacdaa ma qallasho ciid baad ku daraysaa haddii kale ood digadaa faraha badan haysato ta la burburiyo ayaa marka cagafta ama dameerka uu baalka kuu godka kuu qodayo ama dibiyada aada u raacinaysaa ciidda marka ciiddiyo nafaqadii haysata ayaad ku samayn waxaa kaloo la samayn karaa haddii cagaf aada helayso ama gacantaba ku garaac dhulka haddii nafaqadiisu hooseyso ama waxsoo saarkiisu hooseeyo digiraad ku beeraysaa digirtii markaad ku wada beertay soo baxdo ilaa iyada waxsoo saarka ma rabtid iyadibaad dib intaad dhulkii ugu garaacdo ku celinaysaa wiig ama labaad ku daynaysaa iyadibaad dib u nafaqaynaysaa waxaa kaloo la samayn karaa digiraha in lagu dhex beero iyadu waxay leedahay qayb nafaqada ka mid oo ciiddu ay u baahan tahay oo saynis ahaan la yidhaahdo nitrogen ayay ku soo celisaa dhulka nafaqada dhulkaagu inay hooseyso inay sarreyso maxaad ku garanaysaa ka beeralay ahaan uma baahnid laab inaad geyso ama shaybaar lagu soo sameeyo hal dalag baad ku wada beeraysaa dhulka saaad u aragto kasoo qaad ama galley baad ku wada beertay haruur ama arabakhi masagaad ku wada beertay dhulkii wax soo saarkiisu isku mid ma noqonayo meelaha qaar geeduhu aada bay u wada sarreeyaan kaan ka soo qaadnaba dhankii biyaha inuu roob da-ayo oo biyo ku filanay haystaan meelaha qaar aada bay geeduhu u dhaadheeraanayaan meelaha qaarna way gaaggaabnaanayaan meelaha maba soo baxayaanba halka aanay waxba ka soo baxayn ama ay gaagaaban yihiin way ku tusinaysaa in ciiddu ka nafaqo hoosayso dhulka intiisa kale qofkii markuu nafaqadii sare u qaado oo uu sameeyo ayuu ka gudbayaa geedkii markaa si fudud buu ku kori cayaankii hadduu ku yimaadana dulqaad buu u yeelan bahalladan marka cadcad een magaca ku sheegna saynis ahaan eefriska la yidhaahdo jaqidaasay sameeyaan caleenta xagga hoosey kaga naban yihin horaanu u sheegnay in lagu buufiyo oo qofkii intuu qaado buufin uu qaato laba nooc bay noqon markaa ma bilowba oo gacantaa wax laga qaban karaa oo geeda yaryaroo tusaale ahaan tamaandhadii ayuu soo galay ama yaayadii dhulkii oo dhan buu qabsaday ilaa marka hore wuu cadcad yahay marka dambe wuu madoobaanayaa geedkiina wuu soo ururo wuu dilayaa isagoo dhan buu dilay marka maba gaaraysaba tusaale ahaan yaayada ama tamaandhada inay wax soo saartaba haddii ay midhaha qaar u baxsadeen oy hore u soo saartayna ma korin karayso iyagoo yaryar bay markaa meeshooda ku ekaanayaan kormeerkii guud ayaa la samaynayaa oo beerta maalin walba in la iska taga mahana in laga warhayo la baaro caleenta hoosteeda hadduu ku soo bilowdo geedka markaa iyada biyihiina ay yar yihiin haddii markaa aad ku buufiso laakiin waa saabuuntee markaa waa tan alaabada lagu dhaqo ee soodadu ay kaga yaro badan tahay tan lagu qubayso ama dharkaba lagu dhaqoba kuma badinaysid geedka waxay ku xirnaanaysaa qiyaasta marba inta aada haysato ee geedku uu biyo haysto haddii geedku uu daciif yahay u haraadan yahay ama ooman yahay biyuhu ku yar yihiin caleentu idaaba soo laabmaysoo dilmaysaba dhaawacee cayaanka ugu darsamaya wuu sii dhibaatooyin geedkaasi cadaadkiibaa kusii kordhaya saabuuntii aad biyaha ku qastaad kusii daraysa dhibaataad usii geysan inaad marka hore waraabiso ama suntii caadiga soo iibso ku buufi saabuun ku buufi taa waad u samayn waxaad kaloo ku buufin kartaa si cayaanka yaryare cadcad uga tagto saliidda geedkan geed hindiga la yidhaahdo laga tuujiyo taasi way dishaa isagay dishaa saliiddaasaad biyo ku daraysaa waa buufinka caadiga ku shubis maaha buufinka wuxuu samaynayaa dhibco yaryar xaggeed ka buufin caleenta xagga hoosead ka buufinaysaa waa bahasha dhabarka lagu qaato dhabarkaad ku qaadanaysaa gacantaad ku buufinaysaa waad bambaynaysaa cadaadisku markuu kordho ayaad gacantii yarayd ee wax lagu buufinaya hoosta intaad u dhigto caleenta hoos ka soo gelinaysaa saliiddaasaad ku shubaysaa geed hindiga haddaad weydo iyada teena caadigae cunnada lagu cunaad ku darsanaysaa iyaday biyihii baad isku dari marka waxay keenaysaa in cayaankaasi inta badan uu kaa dhinto caleentii kortay maxay noqonaysaa haddaba meesha ama uu ku batay sidii baad samaynaysaa gacantaad wax uga qabanaysaa caleemaha madoobaadoo dhan ama ukuntiisa ay ku badatay waad ka jaraysaa kumana dhex tuuraysid beertay waad ururinaysaa waad ka saaraysaa meesha kaasina wuxuu ahaa doctor maxamed xasan maxamuud oo ah khabiir dhinaca beeraha ah barnaamijkeennii tacab ayuuna ugu dambeeyey fadlan haddaad tahay beereley oo aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato noogu duub fariintaada codka ah lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban anigoo maxamed xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray waxaanan idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo waxaanan soo gaadhnay qaybihii dambe ee idaacaddeenna waxaanad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii dhaqasho ee xanaanada xoolaha anigoo maxamed xasanah ayaana idiin soo diyaariyey kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii dhaqasho barnaamijkeena dhaqasho ee xanaanada xoolaha maanta waxaan ku soo qaadanaynaa sidee xoolo dhaqatadu u siiyaan xanaano gaar ah xoolaha irmaan si ay uga helaan caano ku filan iyaga iyo dhasha xoolahaba waxaan kaloo idiin haynaa qaybtii dhakhtarku isaguna kaga tala bixinayey balhabka habboon ee xoolaha irmaan loo xanaaneeyo aan ku horrayno bal xoolodhaqatadu dhaqan ahaan sideebay yeelaan cabdijibbaar cali waa nin xoolo dhaqato ah oo ku nool miyiga koonfurta magaalada hargeysa khadka telefoonka ayuu igu warramay anoo wax ka weydiiyey bal sida dhaqan ahaan uu xoolahaas u xanaaneeyo ha adigu beeriya iyabaa ii imaanayo in hal dhasoaan haysto iyo adigu waa islaysa cadays waa laysa qaraa hashaadaa dhashay oo kale imise galaas oo caanaabaad ka listaa asag waqaaniyo lix jira weeyaan oo gusaman ka ii curatay oo bayr caanaabaa ka helaa dee markaa niyaad ka ilaasaqayo marka weli ma isku dayday inaad sidaasi ka duwan oo caano badan aad ugu heli karto caano badan waxaan ka helaa waa bayr iyo bar haddii needkeeda nasaqayo waa bayr iyo bar waxaan ka helaa xagteeda dib meeqa goor baa listaa habeenkiiyo subaxin baan ka maalaa dee maalintiiba meelahaas ku abkastaayo leebkaan ka xelaya ama deedna aan marka iga leebka iga libdhaaban usii leebka nirgaa
soofkaa dheer ee uu hashu soofayso inaysan caano badan ku keenayn saas ma ogtaha wax kale oo daaqaho aad fadhiga ugu keeni kartaa ma jiro fadhiga wax ka dhawo dhulka waa dhulka baadiiska iyo de waa geediiska leeleyo dhulkaasa iska soo kugtaa iska geed daaqdaa deedna waa iska soo hoytaa uga deedna waxaan ka helaa uma ka maala maxay kaga duwan yihiin dadka lo'da dhaqda ee iyaguna ku nool dhinacyada webiga waa kan maxamed abuukar oo haysta konton neef oo lo ah kuna nool tuulada mareerey oo u dhow degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe lo'da wax ma kaaga irmaan yihiin lo'da adiga labaatan balse aad u xanaanayso iiga sheekee lo'da irmaan
waxaa u xanaaneeyaa iidaa saxaar siiya iidaa kulley lo'da irmaanka teedaa badar ah u dhambalaa waa garta okay sidaas si aan ahayn oo kale oo aad u xanaanayn karto ma garanaysaa wallahi haddii kasha lahaayo waa laga yaabaa inaa oo la helo si loo xanaaneeyo okay meeqa litir oo caanaabaad ka heshaa labaatanka neefa ku irmaan
waxaa ka helaa labaatan shan litir oo caanaha laga helaa
haddaba intaas kadib waxaan su-aasha sida xoola dhaqatadu xanaano wanaagsan u siin karaan xoolaha irmaan aan hor dhigay cabdideeq maxamed yuusuf oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaraamada midoobay ee faw xafiiskeeda magaalada hargeysa caanaha iyo wax soo saarkooda sidee sare loogu qaadi karaa iyadoo la eegayo cimilada iyo maxaan ku idhahdaye deegaanka soomaalida horta walaal waa qodob aada u muhiima wax soo saarka caanuhu sidiisaba waxa uu ku xidhan yahay neefku waxa uu cuno had iyo jeer waxa la geliyo neefka ayuunbuu soo saaraa waa garta qodobka labaad waxa ay ku xidhan tahay caafimaadka guud ee neefka siduu yahay qodobka saddexaad waxa weeyaan caafimaadka candhada neefka had iyo jeer xubinta aynu caanaha ka maalno ee caanaha inoo soo saartaa waa candhada neefka qodobka afraad waxa uu noqonayaa neefkan jir maxaan kula jinsiyadiisa had iyo jeer waxaa la yidhahdaa soomaalidu way taqaanaayo xoolaha way kala dun wanaagsan yihin xooluhu haddaan afartaa qodobun markaa dul istaago qofka xoola dhaqatada waxaa waajiba siduu u kordhiyo caana soo saarka neefkiisa inuu afartaa shay wax ka qabto waa gar sidee uga qabanaya qodobka koowaad waxa weeyaan inuu caafimaadka neefka dhalay si gooniya uu u ogaado manaa waxa laga yaabaa ninkan inuu leeyahay xoolo aada u badan qofka reer miyiga boqol laba boqol qaar baba ka badan markaa waxa uu u baahan yahay inuu si gooniya u ilaaliyo xoolaha inta dhashay oo uu caafimaadkooda la socdo waa gartay xanuunadii shirintu keenaysay inuu kala dagaalamo ka hor uu siiyo maxaanku dhadaye waxyaabihii shin shirinta dilayay waa garta sida dhibtii iyo wax lamida waa garta waxaa kaloo muhima inuu la dagaalamo dulinada caloosha gala ee gooryaanka ee ay soomaalida qaarkood u yaqaanaan caalka markaa gooryaanka calooleedka ee caloosha gala iyagana in lala dagaalamo ayaa muhiima sababto a had iyo jeer waxa ay la qaybsanayaan nafaqada neefka uu cuno ayay la wadaagayaan sidaa daraaddeed nafaqo badan oo loo isticmaali lahaa in caanaha lagu soo saaro ayaa laga yaabaa in maxaanku dhahday gooryaanku uu lumiyo waa garta marka caafimaadka guud ahaan neefka inay dadka reer miyiga ama iyagu ay wax ka qabtaan hadday garanayaan haddii kalena adeegaha caafimaad ee ugu dhow ee deegaankooda jooga ay kala tashtaan yidhahdaan neefkaygan sidee baan caafimaadkiisa balila eeg sidee baan neefkaygan irmaan caafimaadkiisa sare u qaadi karaa qodob waxa kaloo uu samaynayaa waxa uu ogaanayaa waxa uu eegayaa candhada neefka waxaa la yidhaahdaa boqolkiiba shan iyo toddobaatan caana soo saarka waxaa hoos u dhigaa haddii candhadu ay xanuunayso neefka waxaana hubaala bulshada soomaaliyeed inay aada iyo aada ugu weydo caano badan sanadkii marka aad eegto candha xanuunka laba qaybood buu leeyahay intiisa badan qayb la arki karo iyo qayb aan la arki karin iyadana markaa waxaan talo ku bixinayaa in bulshada soomaalidu ay la tashadaan adeegayaasha caafimaadka ugu dhow ee xoolaha si ay markaa candhada neefka u eegaan waa wax aan wakti badanna ka qaadanayn markaa inay hubiyaan neefkan ay maalayaan ee caanihiisa ay gu talagaleen inay sanadka oo dhan iyaga iyo reerkaba uu anfaco in candhadiisu hagaagsan tahay taas waxay sare u qaadaysaa wax soo saarka maxaan ku dhahdaa neefka waxa kale oo muhima oo la sameeya had iyo jeer marka uu neefku guro ayaa wanaagsan iyadana inay maaragtay adeega caafimaad la tashadaan oo uu u eego markuu guro ayuu ugu wanaagsan yahay xanuunada candhada ku dhacaa in la daweeyo wa garta waxaa kaloo jira nafaqayn uu irmaan yahay oo la maalayo oo maalin kasta laga maalayo maxaan ku dhahdaa caano waxaa muhiima inuu si gooniya u guneeyo qofka xoola dhaqatada ay neefkan tusaale ahaan neefkani xoolaha u raacayaa wuu soo cunaya wax alaaliya wixii alla ka siiya calafka calafka banaanka iyo cawska uu soo cunaya laakiin markuu soo hoydo waxaa loo baahan yahay inuu gunayn u helo ama doog gooniya ha usoo gooyo ama maxaan ku dhahday cuntadaa reerku maaragtay uu maalintaa cunayo ama garanaysa wixii uga soo hara keeno marka wax kasta oo calaf maxaan ku dhahday cunto calaf xoolaad ah oo uu siin karo ka hor inta aanu maalin waa inuu siiyaa wa garta marka wa taasina waxay taraysaa gunaynta faraha badan ee neefka laga lagaga daryeelaya xagga nafaqadu in caana soo saarka ay sare u qaato wa garta qodobka afraad waxa weeyaan marka la eego dunta xoolaha dadkeena xoola dhaqatada ahi way taqaanaa neefka caanaha badan iyo neefka caanaha yar markaas si ay maxaan ku dhahdaa inoogu soo hadhaan had iyo jeer ama reerka reer weliba uu helo xoolo caano badan waxaa muhiima neefka caanaha yar leh ee aan caanaha badan lahayn inay inta badan xerada ka dabar gooyaan waxaan talo ku bixinay inay iska iibiyaan si loo qalo oo markaa xerada uu uga baxo isla markaana lacagta ay uga faa'iidaystaan inay kusoo iibsan karaan neef kale oo maxaan ku kaa ka dun wanaagsan wa garta marka guud ahaan markaad eegto walaal dhowrka afartaa qaybood waxay sare u qaadi karaan maxaan ku dhahday caana soo saarka ayay sare u qaadi karaan waxaa keliya ku daraya waxaa la yidhaha straska afka qanaad xoolaha laftoodu way leeyihiin manaa wuu saameeya wax soo saarka caanaha kulaylka iyo qabowga iyo maxaan ku waxyaabaha had iyo jeer diiqada ku keena bini aadanka xoolahana uu ku keenaa marka iyadoo la eegayo daryeelka xoolaha neefka wax magaranaysaa la maalayo waxaa muhiima in isagana had iyo jeer laga daryeelo waxyaabaha ku keeni kara diiqada kaasi wuxuu ahaa doctor cabdideeq oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw waxa uuna ugu dambeeyey barnaamijkeennii dhaqasho ee xanaanada xoolaha anigoo maxamed xasan ayaa idinla socodsiinayey fadlan haddaad tahay xoola dhaqde oo aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato noogu dub fariintaada lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan magahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
shacbiga ayay u adeegayaan idaacaddu waa ergo aramida bay wadaa idaacaddu waa ergo aramida bay wadaa
riyooyinkaha inaysan ilaynin shacbiga ayay u adeegayaan
inay weliyadir noqdaan